إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisan askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka gedow xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay boobka ah ee dowladda federaalka oo ku hayso hantida dadka rayidka ah iyo dhulboobka ah ay ka wado magaalada muqdisho ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa wada mootobajaaj ku dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyo ka tirsan kuwa macuusleyda ayaa ka dhacay degmada matabaan ee gobolka hiiraan qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa falanqeeyey risaalada oo u xambaarsanaa filimkii ee dhowaan soo saartay mu'asasada alkataa'ib maanta ayaa lagu wadaa in la soo gebagebeeyo howlo caafimaad oo ka socda isbitaalka degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose maxkamadda islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa xukun xadusano ah ka fulisay deegaanka buulo madiino ee u dhow degmada afgooye dad badan ayaa ku dhintay dalka nigeria kadib markii ay booyad shidaal ku qaraxday آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisan askarta ah dowladda federaalka ah oo ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah gobolka gedo rag hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday xerada ah barxow loo yaqaan ee ku taalla degmada baardheer ee gobolka gedo halkaas oo ay ku sugan yihiin askar ka tirsan dowladda federaalka welina aan faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la-eg yahay dhanka gobolka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen xere ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ah ay ku leeyihiin deegaanka danaw ee hoostaga degmada qoryooley dhanka bakolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen saldhigga askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada ceelberde xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadashay boobka ah ee dowladda federaalka oo ku hayso hantida dadka rayidka ah iyo dhulboobka ah ay ka wado magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka mid ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kelimad ka jeediyey xaflad lagu soo xirayay mucaskara cusub ayaa waxa uu soo hadal qaaday boobka ay dowladda federaalka ku hayso hantida guud iyo tangaarka ah waxaa ummaddeenna haysta dhibaato ballaaran oo dhacya boob ah oo lagu qaadanayo hantidooda iyo dhulkooda tan iyo markii xasan gurguurta qabsaday hoggaanka kooxda riddada ah waxa aad u sii labalixaadsaday dhul boobka oo soo bilowday muddaxeleedkiisii hore uma aabbayeelin murtadiintu boobka hantida guud iyo midda gaarka ah laga soo bilaabo madaxweyne ilaa shaqaale boobka iyo biloliqadana kama badbaadin guri agooni leedahay goof dadkiisii nool yihiin iyo goobaha diinta masaajiddii iyo dugsiyadii sidoo kale waxaan boobkaas iyo bililaqadaas kooxda xasan gurguurta ka badbaadin dadka nool iyo kuwa dhintay qabuurihii looga daba tegey lana soo qufay si dhulka qabriga loo xaraashto xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fariin adag u dirtay cid weliba oo ku lug leh boobka hantida iyadoo ganacsatada uga digtay inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida bulshada ciddii arrintaas samaysana ay iyadu qaadan doonto mas-uuliyadda wixii ka dhasha falkaasi waxaan halkan digniin uga dirayaa cid weliba oo ku lug leh boobka hantida guud ee bulshadu leedahay iyo midda gaarka ah waxaan leennahay ka jooga kana waantooba ficilkii naasfoosha xun waxaan si gaara ganacsada ugu digaynaa inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida maguurtada ah iyo midda gaarka ah ee laga dhacayo dadka masaakiinta ah ka jooga ijraamka aad waddaan iyo xoog sheegashada shacabka markii horeba tabaalaysnaa waxaadna ogaataan in adduunyada laydinkula xisaabtami doono dembigiinnaas aakhirana cadaab lagu mudanayo waxaan mar kale ku celinaynaa inaan laga iibsanin dhulalka ay boobayaan qof waliba oo ka iibsadana mas-uuliyadda wixii halkaa ka qabsada isaga ayaa ka jawaabi doona fariintan ka soo baxday hoggaanka sare ee shabaabulmujaahidiin ayaa ku soo aadaysa kadib dib u doorashadii xasan sheekh mey shan iyo tobankeedii sannadkii labada kun iyo laba iyo labaatankii uu wax ka yar boqol maalmood dalka ugu horseeday xaalufinta hantida shacabka iyo barakacinta kumanaan qoys iyadoo ay si gaar ah saameyn ugu yeelatay danyarta aan dabka shidan karin baroorta waalidiinta cabashada ah ee cadaaladda raadinaya ayaa ilaa iyo iminka ah waxa ugu badan ee warbaahinada gudaha iyo dibaddaba ay ka warramayaan balse ilaa iyo hadda ma jirto toddobaatan jirkan hay-ado kala xisaabtamaya xaalufintaasi ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa wada mootobajaaj ku dilay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maalintii shalay ka dhacay dil ay geysteen ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka dilkan ayaa ka dhacay gudaha magaalada waxaana rasaas ay fureen ciidankan ku dhintay wiil bajaajle ah oo lagu magacaabi jiray shaafici cilmi qaar ka mid ah dadkii ay isgaranayeen oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warmay dilka loo geystay darawalkan
dadkaanuu ka mid ahay alaaya tacasir marka wixii lagu dilay in meeshaas lasoo dhigaa la rabaa aalisxabadayna iyo tuugaan raada waxaas annagama qorno haddii naloo soo qaban waayo shalay waxaa layidhi amnigiina la sugayaa amnigayna saana hadda lagu dheelay nin walaalkayna la dilay wixii lagu dilay in laga soo jawaabaan rabna annaga walaalkayo maanta waxaa la dilay yar walaalkay ah meeshaan lagu dilay meeshaan daraawiishta dhexdeed ah waxana uun dilay gacankaa qadaran ahayn wax lagu dilay ilaa hadda ma garanayo
waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ku soo badanaya dilalka ciidamada dowladda federaalka ay u geysanayso darawallada kaxaysa mootobajaajka waxaana maalin weliba warbaahinta laga sii daaya dil iyo dhac ay geysteen ciidanka dowladda federaalka kuwaas oo aan jirin cid la xisaabtanta dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiya ka tirsan kuwa macusleyda ayaa ka dhacay degmada matabaan ee gobolka hiiraan tafaasiil ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar maleeshiyada macawiisleyda ayaa habeenkii xalay gudaha u galay xarunta maamulka degmada matabaan halkaas ay weerar ku qaadeen waxaana dagaalkani ka dhashay khasaare kala duwan oo soo kala gaaray labada dhinac inkastoo dagaal ku dhacay haddana waxaa weli degmada ka taagan colaad u dhexaysa labada ciidan iyo xiisad la xiriirta maleeshiyadan oo isu soo urursaday ayaana sababaha ay weerarka u soo qaadeen lagu sheegay inay waayeen xil ay ka rabeen maamulka degmada waxaana maleeshiyadan ay weli joogaan gudaha magaalada matabaan dadka ku dhaqan halkaasi ayaana tilmaamay inay ka cabsi qabaan in mar kale ay ku dhex dagaalamaan labadan ciidan oo ay waxyeello ka soo gaarto marka laga yimaado dagaalada tooska ah ee dhex mara ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa macawisleyda ah waxaa dhanka kale ciidankan ay tacadiyaad kala duwan u geystaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ee xarunta u ah gobolkaasi qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa falanqeeyey risaalada ah oo xambaarsanaa filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali iyagoo habeenkii xalay ka qayb galayay falanqeyn aan u qabanay oo ka bixaysay barnaamijka dhuwaxwaraysyada ayaa waxay diiradda saareen oo ay kula fugureen filimkii cusbaa ee maalintii shalay baahisay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo lagu soo bandhigay mucaaskar militari oo ay ka afilxeen ciidamo ka tirsan xarakada al-shabaab iskuna jira culimaa uddiin odayaal dhaqan iyo abwaano laga garanayo dalka iyo dibaddiisa falanqeyntan oo ahayd mid qoto dheer oo dhinacyo kala doon taabanaysa ayaa waxaa hordhinay suldaan macalin maxamed cabdi duuba iyo nabadoon caaqil abu cabdiraxmaan oo labadoodaba ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee ku nool degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxayna daawadeen oo ay dhuuxeen waxa uu xambaarsan yahay muuqaalka cusub ee lagu soo bandhigay mucaskarka militari suldaan macalin maxamed cabdi duuba oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu ka warramay oo shaaca ka qaaday waxyaabaha sida gaarka u soo jiitay inta ku guda jiray daawashada isdaarka isagoona cabdiduuba xusay in ciidamada ka qalinjibay mucaskarka loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf raximahullah ay ahaayeen rag go'aansaday oo isku dhaarsaday inay sar yeelaan kelimada allah sida uu hadalka u dhigay suldaan macalin maxamed cabdiduuba
walaalo horta waxaa aad iyo aad horta walaalaha markaa horta fiirsato aad bay ku farax gelinayaan oo waxaan leenahay aflax alwujuuh oo walaalaha markaas fiiriso muuqaalkooda iyo hab ciidanka ay u dhisan yihiin iyo farxadda ka muuqato iyo labiska ay labisan yihiin iyo raayooyinka ay ku xirteen macnaha wejiga ama madaxa ay ku xirteen waa dad ay ka go-an tahay inay kelimadaha kor noqoto farxadda iyo reereenta iyo quruxda ka muuqato waa mid qofka iimaan la aad iyo aad ugu farxayo waxaa kaloo marka isoo aad macnaha walaalaha boorarka ugu qornaa oo inay walaalahood muslimiinta aad uga daqanayaan oo boor aan macnaha akhriyey waxaa ku qornaa ina ikhwaanana fi filistiin walaalahayna falastiin naquulu waxaan leenahay ina dimaaa abnaa'ikum hiya dimaaa abnaa'ina macnaha dhiigga wiilashiinna waa dhiigga wiilasheenna jooga aad dareenkooda iyo fikirkooda iyo xanuunkooda iyo macnaha dadnimadooda ay halkaa ka muujinayaan macnaha waxyaalaha aadka ii soo jiitay waayo walaal macaskar rabaanta u soo dhammaanayo haddana le dhiigga wiilashiinna waa dhiigga wiilasheenna waa arrin aad iyo aad qofka u cajibgelinayso nabadoon caaqil abu cabdiraxmaan oo ka mid ah waxgaradkay martida ku ah falanqaynta ayaa isagana isbarbardhig oo qof waliba waxgarada wax ku fahmi kara ku sameeyey farqiga u dhexeeya tababarada ay qaataan ciidamada dowladda federaalka oo ay soo tababaraan shisheeye jinsiyada kala duwan leh haddaan wax yar oo ka mid a tusaalahan usoo qaadano waxaa ka mid ah turkiga ethoobiya elitereya imaaraadka carabta maraykanka kenya yuganda burundi jabuuti iyo tababarada heerkooda sareeya ay qaataan ciidamada kala duwan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab adeer horta labadooda wax laysgarab dhigi kara maaha sababtoo ah ninna wuxuu haystaa kitaabka qur-aanka oo manazalka oo ilaahay uu soo dejiyey iyo sunnada rasuulka annagu diin baa ilaahay subxaana wa tacaala noo soo dejiyey maa faragnaa fi lkitaabi min shay-in buu ilaahay leeyahay kitaabkan waxba kuma dhaafin tababarka asagaa looga qaadanayaa lebiska asagaa laga qaadanayaa dhaqanka asagaa laga qaadanayaa tacaamulka ummadda asagaa laga qaadanayaa xukunka asagaa laga qaadanayaa marka laysma garab dhigi karo nin maxay ahayd laba iyo labaatan dowladood oo mid mid shuuci yihiin oo qole yihiin maxay ahayd waxaan waxbaba ogeyn oo ay yihiin oo qaar cilmaaniya soo tababareen iyo dad kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka ku tababaranhayo halkaas hayo waddadaas hayo isku mid maaha aad bay adeer u kala duwan yihiin waana ka tababar fiican yihiin xataa waagii hore aniga oo nin weyn baan ahay dadka waagii hore waxaa lagu dhisi jiray wadaninimo iyo calanka inay difaacaan hadda calan difaac iyo wadaninimo xataa waa dhammaatay aslan soomaaliya waxaa maanta ka jira dad caamiliin ah oo cumulo ah oo la adeegsada oo dana shisheeya u adeega weeye dowlad walba markii dadkaas la geynaya ciidankaa tabanaya dantooda ayaga ay leeyihiin bay kusoo shubtaan sida ayaga dankooda dantooda dalka soomaaliya looga difaaci lahaa iyo kusoo laakiin dan soomaaliyeed cid lagu soo dhiso xataa dan soomaaliyeed diin iska daaya ma ay jirto waxaa weli isa soo taraya bulshada soomaaliyeed ee sida diiran u soo dhoweynaya mucaskarkii loogu magacdiray sheekh bashiir sheekh yuusuf kaasoo ay ka qalanjibiyeen ciidamo u dhammaystiran taatikada dagaalka noocyadeeda kala duwan ayna baahisay mu'asasada alkataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta ayaa lagu wadaa in la soo gebagabeeyo howlo caafimaad oo ka socda isbitaalka degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose moxamed qaasim ayaa ka warramaya dhakhaatiir maalmihii lasoo dhaafa ku sugnaa degmada jamaame horeyna usoo maray tuulooyin hoostaga jamaame ayaa maanta qorshuhu yahay inay soo gebagabeeyaan howlo qalliino baaritaan iyo daaweyn iskugu jira oo ay u fulinayaan dad kala duwan shalay ayaan booqasho ku tagnay cisbitaalka degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose xilli mashquul laga dareemayay dhakhaatiirta ka socday maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo adeegyo kala duwan u qabtay bulshada ku dhaqan degmada jamaame oo la xiriira daryeelkooda caafimaadka adeegyada caafimaad oo dhakhaatiirtu u fuliyeen waxaa aada u soo dhoweeyey bulshada ku dhaqan jamaame iyagoo u mahad celiyey bacdallaahi maktabka caafimaadka dhanka kalena ka codsaday in lasoo celceliyo adeegyada caafimaad xilli kasta dadka aan la kulannay waxaa ku jiray dad laga qalay burooyin muddo dhib ku hayay iyagoo doonayay inay caafimaad u aadaan magaalooyin muqdisho ay ka mid tahay waa kuwan qaar ka mid ah bulshada jamaame oo ka faa'iidaystay adeegyada daaweynta ah uu waday maktabka caafimaadka iyagoo sharaxaad ka bixiyey wixii loo qabtay anigaas ay hadda kula hadlaayana waxaaba la iga qalay baabasiirka iyo fiiskolaha alxamdulilah haddana aadaan u fiicanahay wax dhibaato oo hadda aan kala kulmayna ma jirto maasha allah haddana waxaan u imaaday wiisito iyo checking ayaan u imaaday marka hawshana si ballaaran oo waafi ah oo aad u qiimo badan ayay ku socotaa anigoo ah axmed maxamed maxamuud waxaan ahaa qaliinkii dadkii daraati lagu bilaabay maalintii khamiista ayay ahayd alxamdulilah rabbilcaalamiin bura igu taalay buradii waa liiga qalay waxaa kalaa jirta meel honqorba hal la yidhahda ciidan dadka ay u kasaan ribaadiya oo bura nooc buro ka mid ah laakiin korka ka baxdo korka banaankiisa jirka banaankiisa ku taallaa taas iidana waa liiga qalay alxamdulilah rabbilcaalamiin qaliinkii asana saasoo kale waa lagu guulaysta waxaa lasoo bixiyey buro oo gacantaada la eg gacanta markii laisku laabo aad bay u weyneed waxay la yaabeen takhaatiirta taa ay la yaabeen oo ay macnaha aad ula tacaaleen magacayga amine maxamuud waaye isbitaalkaan maanta soo booqday Een, waxaan waxaan ku jiray dadkii maanta loo shaqeeyey maasha allah kombyuutaraan helay waxaan ahay een, gabdhaha xa- xaamilada ah kombyuutarka maanta aan helna maasha allah si fiican unoo caawiyo oo fiican hadda maasha allah kasta waxir dhiirnaana dareemaya marka maasha allah waa shaqo fiicanana loo qabta xaaji xasanow maxamed cumar toddobaatan sanaan jiraa dhiigga igu kacsan dhiiggayga laba boqol iyo labaatan uu noqday kor hoosna boqol iyo toban iyo sagaal way hoos marka cirbadaa la iisoo dirad cirbadaa lagu duraa liidhahe kadib soo noqaa layidhi kombiyuutaraa lagu saaraa layidhi daawaa lagu siraa layidhi marka hadda cirbadaan u joogaa alxamdulilah alxamdulilah howl wala inaan aragnaba ma aha hadda ani saakaa nimid waa ka qandha labaabir aan la jiifi hadda daawaa lagu sinaa lidhahe dhiig karkaa laga daaweyaa adiga waa si fiican waa ilaahay guul ha siiyo lacag maa laga qaad maya kun waxba lima weydiin waxa lima weydiin daawooyinkan free baa lagu helaya saas way haa hadda cirbada kale lacag bixi ma lay dhehen cirbadaan u socdaa kadib soo laabaa lay dhahay waa lacag la-aan waay walaayaadka islaamiga ah ee ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa ka socda howlo dhan walba leh oo ay ka mid yihiin caafimaadka waxbarashada iyo waxyaabo kale kuwaasoo dadka ku dhaqan wilaayaadka ay si fiican usoo dhoweeyeen maxkamadda islaamiga ah ee gobolka shabeellada hoose ayaa xukun xadisano ah ka fulisay deegaanka buula madiino ee u dhow degmada afgooye mubaarak cumar ayaa ka waramaya deegaankan oo lagu magacaabo buul madiine ee u dhow degmada afgooye ee wilaayad islaamiga ee shabeellada hoose ayaa waxaa shalay galabkii ka dhacay xad ka mid ah xuduuda allah kuwaas oo lagu fuliyey laba qof xadkan oo ah xadusino islamarkaana lagu fuliyey deegaanka buul madiino ayaa waxaa soo xaadiray bulshadu ku nool deegaankan iyo deegaanada u dhow xadkan ayaa lagu fuliyey wiil iyo gabar kuwaas oo ku kacay fal zino ah gabadha oo maxkamadda dacwo keensatay ayaa waxa ay sheegtay in wiilka uu xiriir ka dhexeeyey geystay gurigiisa si qasabna ku xoogay hase yeeshee waxa uu isna sheegay in ay raalli isku hayaan uuna dhaartay halka gabadha oo markhaati la weydiiyey in ay weysay wax u marag furaa mid ka mid ah qudaada wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa fagaaraha ka aqriyay xukunka ka soo baxay maxkamadda iyadoona midkiiba lagu dhuftay boqol jeedal maadaama aysan wax guur ah soo marin intaa kadib maxkamadda markhaati ayay dirtay si ayso inuu shirxiray uuna garaacay qasabna ugu galmooday waxayna ku jawaabtay markhaati mahayo kadib maxkamadda dhaar ayay u bandhigtay uu ku dhaaranayo inuusan qasbin oo raalli ku wada ahaayeen isu galmooshaha ay isu galmoodeen wuuna dhaartay intaa kadib maxkamadda waxay weydiisay labadooda inay horay guur u soo mareen waxayna ku jawaabeen ma aanan soo marin guur intaa kadib maxkamadda marka ay dhegaysatay dacwadii gabadha iyo jawaabtii wiilka ay ahayd mid kiraal ah iyo inkarmaad isugu jira iyo dhaartii uu dhaartay mudacariyiga ayaa waxay xukuntay sidaastan kow maxkamaddan waxay ku xukuntay boqol kabaash xaq oo min xuduudillahi xabduzina eh labo in la musaafiriyo laguna musaafiriyo meeshii uu zanada ku sameeyey muddo hal sano ah saddex maxkamadda waxay ku xukuntay boqol karbaash xaq min xuduudillahi xabduzina ah kadibna waalidkeeda lagu wareejiyo xukunkaas wuxuu ku sugnaaday garaar iyo inkaramaad iyo dhaar waxaana loo uskoray adilladatan almaraajic qowluhu tacaala azzaaniyatu wazzaani fajriduu kula waaxidin minhumaa mi'ata jalda walaa ta'khudukum bihimaa ra'fatun fii diin illah in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir walyashhad alaabahumaa daa'ifatu min almu'miniin faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam khuduu anii khuduu anii khuduu anii فجعل الله لهن سبيل البكر بالبكر جلد 100 ونفي السنه الى اخر الحديث wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose ayaa marar badan sidan oo kale xukun xadudzinno u fulisay dad lagu eedeeyey inay ku kaceen fal zinno ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dad badan ayaa ku dhintay dalka nigeria kadib markii booyad shidaal wadda ay ku qaraxday booyad shidaal ayaa qaraxday kadib markii ay shil ku gashay bartamaha waddanka nigeria maalintii shalay oo sabti ahayd taas oo sababtay dhimashada toddobaatan qof oo nigeriyaan ah kuwaas oo ku sugnaa goobta uu shilku ka dhacay dabka ka kacay qaraxa booyadda ayaa sababay dhimashada dadkan kuwaas oo isugu soo baxay si ay u qaataan shidaalka booyadda qaraxday taas oo sii kordhisay khasaaraha dhimashada qiimaha shidaalka la kala siisto ayaa sara u kacay siddeeddii bilood ee lasoo dhaafay dalka nigeria taasoo keentay dhibaato dhaqaale oo halis ah arrintan ayaana sababta in bil walba ay tobannaan qof ku dhintaan shilalka booyadaha shidaalka iyagoo raadinaya shidaal bishii oktoobar ee lasoo dhaafay ayay ahayd markii sidan oo kale in ka badan boqol iyo toddobaatan qof ay ku dhinteen shil midkan la mid ah oo ka dhacay gobolka jigawa ee waqooyiga nigeria warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa